halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sagaal iyo tobanka bisha agost sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samarkaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo dowladda soomaaliya oo xalay ku dhawaaqday inay si rasmi ah u dhaqangelisay bixinta cashuuraha danabaysan ee iibka iyo inay xallisay caqabado ay ka cabanayeen ganacsatada soomaaliyeed waxaa kalood maqli doontaan ciidamada koonfur galbeed ee soomaaliya oo deegaanka jameeca kala wareegay kooxda al-shabaab iyo dilal ka dhacay magaalooyinka gaarisa iyo wajeer qodobadaasi oo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ciidamada israa'el oo sii wada duqeymaha ay ka wadaan marinka khaza ayaa xalay dilay ugu yaraan sagaal iyo labaatan falastiiniyiin ah oo ay ku jireen shan caruur ah oo mataano ahaa duqeymihii ugu dambeeyey axadii ayaa kusoo beegmay xili uu israa'el xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken oo markii sagaalaad tegayo bariga dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'el iyo xamaas horaantii bishii oktoobar ee sanadkii hore cisbitaalka al aqsa ee khaza ayaa sheegay in duqeyn ay ciidamada israa'el ku bartilmaameedsadeen degmada dayral balax lagu dilay hooyo iyo lix caruura oo ay dhashay oo ay ku jiraan shan caruur ah oo hal mar wada dhashay oo ay da-doodu ahayd toban sano jir maxamed awaad khitaab oo ah awoowaha caruurta la dilay ayaa sheegay in gabadhiisa ay ahayd macalin caruurtana ugu yaraa canug shan canug sanad iyo barjir ahaa duqeyn kale oo cirka ahayd oo ay israa'el ku qaaday bariga dayral balax ayay ku dishay ugu yaraan afar ruux sida uu kusoo waramayo wariye ka tirsan wakaaladda wararka a p oo ghaza ku sugan waaxda caafimaadka ee khaza ayaa idana sheegtay in duqeyn lagu garaacay degmada waqooyi ee jabaaliya laguna burburiyey dhismo ka koobnaa labo apartimento halkaas oo lagu dilay laba nin iyo haweeney iyo gabadheeda dhanka bartamaha khaza saraakiisha caafimaadka isbitaalka al cawda ayaa sheegay in sagaal qof lagu dilay duqeynay ciidamada israa'el ka fuliyeen halkaas sidoo kalena hal qof ayaa lagu dilay duqeyn kale oo loo geystay xerada qaxootiga nusayraad khubro ka tirsan qaramada midoobey ayaa warbixin ay axaddii soo saareen ku xaqiijiyey in nafaqa xumo daran ay si xowli ah ugu sii baahayso deegaanada ay maamusho dowladda taagta daran ee dalka yemen gaar ahaan gobolka kulaala badda cas guddigan talebixinta cuntayarida ee qaramada midoobey ayaa sheegay in nafaqadarrida yemen ay uga sii dareen cudurrada shubanbiyoodka iyo jadeecada cuntayari biyaha nadiifka ah oo yar iyo dhaqaale xumo baahsan tirada caruurta yemen ee ay da-doodu ka yar tahay shanta sano ee la ildaran nafaqa darrada ayaa kor u kacday boqolkiiba afar iyo soddon marka la barbardhigo sanadkii hore guud ahaan deegaanada ay dowladda maamusho ilaa lix boqoloo kun oo caruur ah oo ay ku jiraan boqol iyo labaatan kun oo ay xaaladooda liidato ayaa la ildaran nafaqa darrada iyadoo ay horay uga jirtay saboolnimo baahsan ayaa dalka yemen waxaa dib u dhigay dagaal muddo sannado ah socday oo u dhexeeya dowladda sacuudiga iyo kooxda xuutiyiinta yemen ee ay taageerto iiraan dhageystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa subaxa wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna dowladda soomaaliya ayaa xalay sheegtay inay si rasmi ah shalay u dhaqangashay maalintii koowaad ee bixinta cashuuraha danmaysan ee iibka taasoo ay maalmihii lasoo dhaafay shaacisay inay bilaaban doonto axadii shalay sidoo kale dowladda federaalk ayaa sheegtay inay wax ka qabatay caqabado ay ka cabanayeen ganacsatada soomaaliyeed ee wax kala soo dega dekadda muqdisho kuwaasoo ay qirtay inay muddo dheer soo jireen wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo warbaahinta kula hadlay dekedda muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay dhaqangasho cashuurta iibka oo dhowaan ay soo rogeen taasoo markii hore ay ka beediideen qaar badan oo ka mid ah ganacsatada caasimadda wuxuu ku bogaadiyey dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadaba bixinta cashuuraha oo uu tilmaamay inay hirgashay maalinkii koowaad
maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee cashuurta gadistu ay dhaqan gelaysay si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay waxaan aad iyo aad uga bogaadinaynaa dadka soomaaliyeed ee cashuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyey in cashuurta la qaado aad iyo aad baan u bogaadinaynaa hadalka dhaqangalka cashuuraha ee wasiirka ayaa imaanaya iyadoo maalinkii shalay ay inta badan xirnaayeen goobaha ganacsiga ee suuqa bakaaraha wasiir biixi ayaa dhinaca kale sheegay inay wax ka qabteen caqabado ka jira gudaha dekedda muqdisho oo ay ka cabanayeen ganacsatada wax kala soo dega wuxuu qiray in caqabadahaasi oo ay u weyn tahay konteynar jebinta iyo arrimo kale ay muddo dheer soo jireen isagoo tilmaamay in wax walba oo ganacsatada ku ah culays shaqo iyo mid dhaqaale oo ka baxsan hannaanka maaliyadeed ee dalka meesha laga saaray siduu hadalka u dhigay
ee ganacsatadu ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsamiyu socodka shaqada dekedda ayaa layska warsaday guud ahaan si loo turxaan bixiyo looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hannaanka maaliyadda guud ee dalka waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha kontaynar jibinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka iman ahayn wax culaysa culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhansanaana dhammaantood meesha laga saaray waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray oan ahayn wax shalay iyo sannad iyo laba sanno jiray culaysyo toban sanno iyo shan iyo toban sanno soo jiray weeye laakiin dawladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii kontaynar jabinah albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo kastamka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqadaa qabtaan ciidammada kala duwan ee bilayska iyo nabad sugidduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan qof baa maqan ee waxaa loo xanibo meesha waa ka saarna biixi iimaan ayaa sidoo kale sheegay in wax laga qabtay caqabado ganacsatada ka haystay soo gelista dekedda iyo qiimaha lagu sameeyo kaararka lagu galo dekedda iyo in laga joojiyey lacago looga qaadi jiray koontaroolada afgooye iyo balcad marka ay magaalada kala baxayaan alaabta ay gawaarida ku rartaan waxaa iyana muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydhiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaannu maamulka dekedda la tashannay la shirnay laysula afgartay lana xalliyey waxaa kaloo iyana muhima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo kastamiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto oo iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doono si loogu fududaydayo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud howluhu ugu dhammaadaan howlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gebagaboobi doonta culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan ex kontarool balcad ama ex kontarool afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray lacagtaasna waa la kansalay waa la joojiyey lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontarooladaas dowladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan marka maanta culaysyada ganacsatada haystay wejigoodii koowaad baan furdaaminay wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqsa ayaa iyana qaraaro dawladeed ka soo bixi doonaan maalin walba wixii aan xallinno dadka waan la wadaagaynaa
hadalka dowladda soomaaliya ee ah inay xalisay inta badan caqabadaha haystay dadka wax kala soo dega dekedda ayaa imaanaya iyadoo ganacsatada ay horey u soo bandhigeen culaysyada haysta kuwaasoo v o e da uu goorsii horreysay u sharaxay ganacsade cabdulaahi shariif maxamuud
dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamulaa xukuma annaga canshuur ma diidinin dowladna ma diidinin laakiin waxaa yimid konton mashruuc alaabta hadda dekeda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamar weyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolaroo ku keenaa berberana iyo hargeyso oo dhowr boqol oo kilomitr isku jirana waxaa lagu geeyaa boqol iyo konton doolara lagu geeyaa culeys waa culeyskaas baabuurta culeysyo kalaa jira oo dad shaksiyaado ama ganacsato ha ahaadeen waxay sameeyaan ayagana dowladda dankiyay soo xirinayaan dowladday tegayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaaba kuteer hebelaan wadanaa shirkad hebelaan nahay iskaanaan nahay quality controlaa nahay kuteeran dhaqisaan nahay nin kasra mashruucu keensaha kuteerarkan inaad boqol dollar ii saartaan rabaa alaabtii ka timid ka timid ninka la yidhaha boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jowharay timaadaa annaga ganacsatada muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurta ahayn canshuur annagu waa ogolna laakiin toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo gelaya culeyskaas annaga haddaan ganacsada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno waxaana go-aan ku gaarnay annaga maanta laga biri laga bilaabo inuu suuqa uu xiran yahay dekeda muqdishona anna wax alaaba ninka le anna kala soo degi karin ilaa culeysyada dekedaa saaran wax laga bedelayo sababtoo a dekedihii kalaa nagu soo furma dekedii berbere alaabtii beled xaawo iyo ceel waaqalgey jira waxay ka imaanayaan berberey ka imaanayaan iyo boosaaso ka imaanayaan culeysyada shaqo iyo midka maaliyadeed ee ay wajahayaan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan noqday hadalhayn weyn taasoo gaartay ilaa uu madaxweynaha qiro ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa la sheegay in deegaanka jameecada ee gobolka baay ay kala wareegeen kooxda al-shabaab warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
iskahorimaad hubaysan ayaa ka dhacay deegaanka jameecada oo fariisin ay ku lahaayeen kooxda al-shabaab dagaalka jameecada ka dhacay wuxuu u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee ka howlgala degmada buurhakaba saraakiisha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa sheegay howlgal qorshaysan inay ku qaadeen deegaanka jameecada oo sannadihii ugu dambeeyey ay maamulayeen kooxda al-shabaab waxay kaloo sheegeen ciidanka koonfur galbeed howlgalka in shabaab ay kala wareegeen fadhiisin ay gaadiidka safarka lacaga ugu qaadi jireen taliyaha ciidamada daraawiishta degmada buurhakaba maxamed xasan sandheere ayaa ka hadlay howlgalka ay ka sameeyeen deegaanka jameecada kolley howlgalladii taanay bilownay oo sifayntii khawaariijta iyo kooxahii tuugada haayay oo beriweyni dhatunka jireen ciidamadii hiraabtumay bilaabeen howlgal leendhanya meelaha doonka sugugnu waa jameeca khawaariijta hore wala socdo hata dhiigahaytan habadu dhinacaas waqooyi wal hadda maarata sii rowrahayaanin kuma muuqdan khasaaraha rasmiga ee soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay deegaanka jameecada ayaan la ogeyn kooxda al-shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan weerarka ciidanka dowladda koonfur galbeed ay ku qaadeen deegaanka jameecada iyo khasaaraha ka soo gaaray deegaanka jameecada oo qiyaastii soddon kilomitir u jira degmada burhakaba ee gobolka baay waxaa muddo sannado ah maamulayay kooxda al-shabaab oo dhaqaale kaga qaadayay gaadiidka isaga kala guusha magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo lama oga ciidanka daraawiishta koonfur galbeed inay sii joogayaan deegaanka jameecada oo kooxda al-shabaab ay kala wareegeen iyo inay dib ugu laabanayaan degmada burhakaba ee gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
markana kenya kooxo hubaysan ayaa dilal kala duwan ka geystay magaalooyinka wajeer iyo gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya dhalinyaro toorey iyo baangado ku hubaysan ayaa boob iyo dilal ka geystay gudaha magaalada gaarisa iyadoo ilaa toban dhalinyaro ah oo arrimahaasi lagu tuhumayo lasoo taagay maxkamadda gaarisa faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e-da ee magaalada gaarisa maxamed faarax shire kuhaan ilaa iyo haatan aan la garanaynay calaasiirta ku ah dadka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya ayaa dadka qaar dil u geysanaya halka qaar kalena hub ay kaga dhacayaan hantidooda ay gudaha magaalooyinka gaarisa iyo wajeer la soo galayaan wajeer xalayto weerar waxaa lagu qaaday kaalin shidaal halkaasina waxaa lagu dilay hal nin halka degmada gaarisana ay ahayd mid kusoo noqonoqonaysa dhacdooyin noocaas oo kalea wacyigelin fara badanna dowladda iyo weliba laamaha amnigu ay ka wada samaynayeen magaceeya cali macalim waxaan ka mid yahay odayaasha nabadgelya ama alfataax waan ku xumahay dhibaatadii xali dhacday shayddaamihii geysanaya ilaahay biidnillaahi tacaala waxaan ka beraynaa saacaddan laga bilaaba inay gacanta soo galaan dadweynaha unuguna aan shaqayna sakhiirii kabiir hooyey aabba dadkoo dhan waa wada intelligent dowladda kale aan lagu sugin bileesh aan lagu sugin
walaalkeen xalay meel aan joogno aan la oyne ilaahay waxaan ka beraynaa insha allahu gacantii ka aqdarneed allah soo qabto ama intii qalqaalisay ama intii garab u ahaad walaalayaal haddaan islaamnahay inaan doonaynaa nalaga doonaa dhibaatadan wajaar maanta uguma horrayso hadda ka hore masaajidkaas masaajidka weynaa sariira ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab uga shimaaneh yaa laba saac habeenima la dilin mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dilin gobolkani oo la sii daalaa dhacaya xaalada dhanka amni darrada iyo horumar la'aan fara badan oo gobolka ka jirto ayaa haatan hogaamiyaasha gobolku waxay bilaabeen wacyigelin kala duwan ay ka sameeyaan degmooyinka gaarisa wajeer iyo mandheera si looga hortago kooxahaasi qowlaysatada hubka gudaha magaalada gaarisa wajeer iyo mandheera la soo gelaya dilka looga geysanayo mejah deeqow maxamuud barrow waa xildhibaanka degmada gaarisa laga soo doorto kulan ballaaran oo ka hadlaya waxa uu sheegay waxaa ogaatay nabadgelyada xilka uu saaranya waa annaga nimankan maxaa waaye inay sugaan un waxaan annaga ku heshiinin nimanka qoryaha wataan sharciga waxaa waaye ayaga inay nabaddaas sugaan laakiin annaga haddaan hallaynayno nin kale ha filin inuu kor ka imaado inuu nabadgelyadaada adig uu ku yaana been isku sheegin nabadgelyada meesha ka bilaaban waa annaga annaga dhibkana haysta waxaa waayey dhib ayaga dhinacooda ha ka jiro laakiin dhibka weyn annagu naga jiraan maxaa yeelay magaala nin walba jiraankiisa garan ninba wiilka waa saaxiibkii garan nin walba ninka kale qaraabo ee yihiin ay dhalla yihiin siay ku ahaadeenbo oo isgaranaysiin inuu cunug guriga uu ka soo baxo idinkoo idilna aa ogtihiin from the waalid ilaa kan kale jiraanka le eh ilaa kale qoys isqoys yihiin uu garanayo hebel waa tuug oo waxba laga qabanaynin mudane deeqo ayaa waxa uu sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay in wada shaqayn ay la sameeyaan laamaha amnigu oo haatani ku howlan halkaasina waxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo toban qof oo tuhmanayaala been yaanu isku sheegin dhibka waa annaga cunmahan hadday dembi galaan waa la soo habayni waa la soo hagaajin bannaanka iskaga mara jiifafka waan wala hadalnay nimanka security waan wala hadalnay shaahid ninkii bixin waayo jiifka diyaar inuu kootiiniga tago uu istaago inay ninkaas sayto uu jiifka maxaa yeele wax public interest la dhibaa jiraa jiifka inuu tago uu statement soo qoro ninkii lasoo qabtay haddii adi aad diiddo inaad shaahid u fuusho maxaa yeele kootiiniga waxaa laga rabaa shaahid hadda adi diiddo inaad shaahid furto aad shaahid u baalkeysa ninkan ajiifka yaa mas-uulka ah yaa shaahid furi shalay waxaa noola sheegay maama cunugeeda intay tagtay intay booliista say u sheegto maamada nato soo qabatay kootiini la taagan cunugan tuug waayo ayada muu dhicin laakiin waa tuug way dhacay tiri way dhacay wiilkeeday la taaganta kootiini ilaa maalintan halogeysinimada iyo qarannimada iyo fikraddaas ay toreyso gaarisadane cabaadkan madha aniga deeqow maxamed barow imbigi nadaanye shaksi aan waxba niguma tari kari gobolkani waxa uu la daalaadhacaya cabsi dhanka argagixisada ah iyo weliba kooxa hujuum ku soo ah gobolkan oo intooda badanaa ka soo tillaaba dalka soomaaliya haatanna waxaa soo ifbaxaya in kooxa gudaha ay dhasheen halka dadka qaar ay ku tilmaamayeen in dhaqaali dari fara badan oo dhallinyarada gobolka soo foo saartay haatani ay dhallinyaradaasi noqdeen kuwa tooriye iyo weliba baangado dhac dadka gudaha gobolka oo u geysta halka qaarkoodna ay hoob gudaha gobolka la soo galaan gobolka markuu dhaco guud ahaan gaarisa dukaamada intooda badan waa ay xiran yihiin halka deegaanada qaarkoodna dariishadaha dukaamada laga iibsado waana xaalad cusub oo dadka gobolkani haatani ku cusub laamaha amnigo gaafareegaya goobaha kala duwanna waxay cabsi fara badan geliyaan iyo tuhni in wada shaqaynta shacabku ay la leeyihiin ay tahay mid hoos u dhac laga dareemayo maxamed faarax shire v o a garisa
Direct from Washington, the voice of America.
mar kale subaxa wanaagsan dhegeystayaal weli isla wararka kenya ayaan ku jirnaaye dowladda kenya ayaa sheegtay in baaritaan xanuunka furuq daanyeerka imbox ay ku samaysay in ka badan koob iyo labaatan kun oo ruux labadii maalin ee lasoo dhaafay kadib markii qof haweeney ah oo looga shakisan yahay caabuqa furuq daanyeerka laga soo tabiyey ismaamulka kiyam ee dalka kenya taasoo dowladda ay karantiishay sidoo kale dowladda kenya ayaa dadweynaha ugu baaqday inay si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka oo ay u hoggaansamaan tilmaamaha waaxda caafimaadka ee ka dhanka ah xanuunkan haddaba wariyaha v o eda ee nairobi intisaar saalax xuseen ayaa wuxuu cudurkani yahay ka wareysatay doctor cabdulaahi aadan oo bare ka ah kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda nairobi cudurkan waa cudur soo baxay sanadihii lasoo dhaafay busbus buyeyaan wuxuunu qaraabi yihiin cudur kan oo layiraa smallbox oo iminka horaan loo baabi'iyey waddanka iyo adduunka laga baabi'yo oo vaccines baa loo isticmaalay marka waxa weeyaan busbus weeyaan wuxuuna ka imaadaa daanyeerka badanaa cudurka daanyeerka monkeypox baa layiraa markan waxaana layskaga qaadaa taawashada qof hadduu qabo ama cudurkaasuu leeyahay haddaad taabato waad helaysaa markii galmada haddaa laysu tago hadduu dhacankiis ku taabto meel allaa meeshuu maro qofka agtiisa haddaad joogto waad heli kartaa waxaa kaloo layskaga qaadaa haddii masalan shukuunka aad isticmaalayso qof kale uu isticmaalay adigna waad helaysaa ama qofka hadduu aade meel u badan tahay dadka inay qabaan cudurka hadduu soo maray way u badanta halis unu yahay inuu asagana cudurkaas leeyahay doctor cabdulaahi maxay yihiin calaamadaha lagu garto cudurkan calaamadihiis waxay weeyaan busbus weeyaan maqaarka wax ka soo baxayan oo nabro markii hore biyi baa galaya nabrahasaytu marka dambena biyahaas way ka dhammaanayan way qalalayan viruska jirku ku jiraya ilaa iyo labaatan koo casho ilaa saddex isbuuc kadib ayuu cudurka jirka kasoo baxaya qofka wuxuu dareemaya madax xanuun wuxuu dareemayaa duray camal hergeb camal diif baa ka socda madax baa xanuunaya murqaha baa xanuunaya dhabarka baa xanuunaya qanjirka baa weynaanaya waxaa kaloo dareemaya daal iyo qandho uu dareemaya marka laakiin waxaa ugu weyn oo calaamada waxaa weeyaan busbus iyo nabaro kasoo baxaya jirka inuu cudurkaasu leeyahay doctore intee ayay gaarayaan kiisaska laga helay wadamada africa ee la xiriira cudurkan furuqdaanyeerka khatartiisuna intay la eg tahay hadda ilaa hadda waxaa weeyaan toddoba toban kun oo qof ilaa sideed toban kun oo qof ayuu cudurkan ku dhacay kenya tanzania burundi rwanda congo ayuu ilaa iminkaa soo gaaray markan wuxuuna aada u taabtay bulshada tobankii qof oo cudurkan helo ilaa waxaa u dhimata laba qof ama saddex qof laba nooc ayaa u kala jirto clad one iyo clad two clad oneka ayaa u badan case fatalitysna aada u badan yahay ilaa one percent weeyaan sidaas weeyaan cudurkan wax dawo ah ma leeyahay sidee ayaana looga hortagi karaa cudurkan dawo ma laha laakiin talaal uu leeyahay talaalka aaduu dadku caawiyaa dadkii hore oo smallbox vaccine helena aada u ilaaliya laakiin talaal ayuu leeyahay hadirtan qofka hadduu ku dhacana waxaa wanaagsan inuu maaragtay bulshadu dhex gelin inuu iska saaro oo meel iska joogo markan daawadashiida waxaa weeyaan daawo xanuun baabi iyo qandhada daawada loo qaato laakiinse hadduu qofka immunitigiisu yaryahay inuu maaragtay aada u taabta laga yaaba uu marka dambe u dhinto waxaa looga hortegi karaa cudurkan in maarata qofka inuu iska ilaaliyo taxadir uu sameeyo especially qofka markuu ogaado inuu magaalo ama wadan u joogo cudurkaasu leeyahay inuu maarata mar walba gacantiisu dhaqdo dadku una ka yara fogaado haddii maaragtii aad safar aadi weliba waa inay iska ilaaliyaanoo gacmaha dhaqdaan shukumaanka shukumaankooda keli ay isticmaalaan
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdulaahi aadan oo bare sare ka ah kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda magaalada nairobi oo u warramayey waryaha v o da intisaar saalax xuseen haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
jacayliga dawaynba si xuni darbeeyay deegtu iga fuulayo waanigan dakaame jacayliga dawaynba sixuuni darbeeyayo deegtu iga fuulayo waanigan dakaami sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayay wandaydayaa madaalo wandaydayaa madanqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madanqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaade anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daawayni qaban isku kay dabooshe anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daaway qaban isku kay dabooshe doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu laba diblayse doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu laba diblayse wandaydayaa madaalo wandaydayaa madanqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madanqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaade nafsadii la daayaco dulli kama fogaate dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte nafsadii la daayaco dulli kama fogaate
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogi dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogay